acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalkii bishii afraad kun afar boqol iyo soddon waafaqsanna sagaalkii bishii shantii bishii afraad ee laba kun iyo sagaal waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabkii aynu u ballansanaynay ahaa cumdatu saalik wacuddatu naasik waa cumdatu saalik wacuddatu naasik magaca kitaabku sidaasaa la yidhaahdaa waa kitaab ka mida kutubta fiqiga ee madhabka shaafici siduu inoo sheegi doono waa kitaab lagu tiriyo kutubta mukhtasaraadka ah ee gaagaaban inuu ka mid yahay laakiin innaga meel dhexaad ahaan inoo xisaabsan waxaa alifay sheekha la yidhaahdo abulcabaas axmed binu lu'lu binu cabdillaahi almisri ashaafici macruufna ku ahaa ibnu naqiib sheekhaasoo dhashay toddoba boqol iyo labadii hijirada dhintayna toddoba boqol sagaal iyo lixdan marka waa kitaabka mu'alifkaasi uu alifay waana nin sheekha runtii oo dhowr kitaab oo kale ayaa uu leeyahay inkastoo aan la daabicin kutubtiisiiyo matbu matbuuca ay isaga badan yihiin makhtuud waxaa la daabacay asiraaj fii nukati lminhaaj oo sideed mujallada iyo kitaabu kanoo isagu muddo dheerba mutadaawal ahaa ayaa laga daabacay shuraax badan kitaabku ma laha oo intaynu ognahay anwaarulmasaalik sharaxa yare anwaarulmasaaliga la yidhaahdo iyo sharax laba mujalladahoo ka roon oo faydulilaahi almaalik la yidhaahdo ayuu leeyahay waxaa jira oo dhowaan isagana uu qoray ninka la yidhahda doctor mustafa dibalbuqa mid la yidhahda tanwiiru lmasaalig bisharxi wa adilati cumdatu saalik wacuddatu naasik sheekha tahdiibka abushaacale ayaa isaguna waxoogay sharaxa iyo adilada ku siyaadiyey oo ku kordhiyey inta badan abwaabtii fiqigu ee macruufka waa ku idil yihiin waxoogay dhowr baab ayaa sheekhu uu ka tagaa waxaan xasuusanaya xagga mucaamalaadka oo kale suruxa iyo iqraarka midnaba kamuu hadal sheekhu xaggan kale waxaan arkay nadarka ayaanu ka hadlin adigu dhowr baab oo noocaasa ayaanu ka hadlin waa kitaab runtii inta uu soo qaaday si wanaagsan uga hadlay weliba qeybta cibaadada aada ugu wanaagsan waxaanaynu u akhriyi doonnaa un insha allahu tacaala sidii aynu kuwii horeba u akhriyeynay oo ujeeddadeennu maaha inaan fiqi muqaaran ka dhigno oo aan madhabkii iyo madaahibtii kale inaan isbarbar dhigno amaba ma aha inaynu markaa dee fanadno aynu dhahno masaladaasina yacni waa saxantay masaladaasina ma saxna bal yacni waxa ugu muhiimsanay anigan ku dadaalaya waxa weeye inaan idin fahansiiyo bal wixii ay u daliishadeen iyo waxay ku cileeyeen inaan idin fahansiiyo marka uu qofku yacni madhab kaa fahmo ama madhab kale uu fahmo ayuu madaahibta kalena qofku fahmi karaa fiqulmuqaarankan xidhiidhiyey madaahibtao dhan ay isu keenayna wuu fahmi karaa laakiin isagoon madhabna aan baranin oon sidiisa aan u sugin hadduu yidhaha fiqulmuqaaranka ayuunbaan ka bilaabayaa waxa weeye wakhtigunbaa uu iska luminayaa mooyaane waxa siilo fiqiga u yeelanayaa ma jirto markaa sheekhu wuxu uhi bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wasala اllaahu alla ha ammaano wahanihiisii amansabay calaa sayidina muxamadin sayidkeennii moxamed aha wa calaa aalihi iyo aalkiisii wa saxbihi iyo asxaabtiisii ajmaciina dhammaantoodba haadaakani buu uhi mukhtasarun kitaab la gaabiyey weeye oo calaa madhabi alimaami imaamkii sidii uu ku tegey ku soconayaa imaamkii ashaaficiy ee shaafic loo nisbeeyey raxmatullaahi tacaala calayhi naxariista ilaahay korkiisa ha ahaato iyo wa ridwaanuhu raalli noqoshadiisuba e ikhtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday buu idhi calaa dikri saxiixi inta saxiixa ah min almadhabi madhabka xaggiisa inta saxiixa inaan ku gaabsado cinda alraaficiyi waannawawiyi imaamu raafici iyo imaamu nawowi agtooda intii saxiix ah ayuun baan ku gaabsaday aw axadihimaa ama midkood waqad adkuru inaan sheega baa la arkaa fiihi dhexdiisa khilaafan inaan sheego fii bacdi suwari surooyinka qaarkood wadaalika kaasina waxa weeye ida ikhtalafa tasxiixuhumaa marka uu tasxiixoodu iskhilaafo muqadiman anigoo horo marinaya litasxiixi nawowiyi nawowi tasxiixiisa ayaan horo marinaya jaaziman bihi aniga oo jasminaya oo jarayana weliba fayakuunu muqaabiluhu muqaabilkiisi iyaga ka soo horjeedaana wuxuu noqonayaa tasxiixa araaficiy raafici tasxiixiisii buu noqonayaa wa samaytuhu waxaan ku magacaabay cumdata saarik wa cuddata naasik ayaan ku magacaabay wallaaha ilaahay oo keliya ayuunbaan as'alu weydiisanayaa an yanfaca bihi kitaabkan inuu dadka ku anfaco wa huwa xasbii isagu kaafigayga weeye wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isaga ayaa u nimcale baa sheekhu yidhi sheekhu kitaabkiisa sida ay musanifiinta kaleba ay sameeyaan waxa uu ku bilaabayaa ilaahay magaciisa waxa uu ku xigsiin wuxuu ku xigsiinayaa mahadin uu ilaahay mahadiyo waxa uu ku xigsiinayaa salli nebiga sala allahu calay wasalam uu ku salliyo yacni kitaabka casiiskaa baana sidaasoo dee bisinkuu horreeyaayoo xamdaladuna ay ku xigtaa marka halkaas ayuu kaga dayanayaa markaa wuxu uhi bismi illahi araxmaan iraxiim ilaahay magaciisa ayaan ku alifayaa amaba aan ku furfuranaya ayay ka dhigantay mahad dhammaanteed ilaahay ayay u sugnaatay oo isaga ayay ku gaar tahay allihii weliba caalamiinta rabbigooda ahaaye isagu maaligooda ahaa khalqiga oo dhan jin iyo insi iyo malaa'ig iyo wax alliyaaliyo wixii isaga ka soo hadhay oo dhan isagu maaligooda ahaa isagu murabbigooda ahaa isagu ka abuuray ahaa ilaahaas ayaa mahad mutay wa sala allahu calaa sayidina muxammadin waxaa kaluu sheekhu markaa u ducaynaya uu leeyahay alle ha u naxariiso ha ammaano sayidkeennii muxamed nebi muxamed isagana ammaan iyo naxariisi korkiisa ha ahaato wa calaa aalihi iyo aalkiisii oo looga jeedo dadkii muuminiinta ahaa ee reer banu haashim iyo reer bani mutalib ama qof kastoo muslima ayaa loo jeedaa wa saxbihi iyo asxaabtiisiiba asxaabtana waa ciddii nebiga la kulantay ee rumaysay ee islaamnimadaana ku dhimatay ayaa saxaabi la yidhaahdaa ajmaciina dhammaantoodba waxa uu leeyahay sheekhu markaa intaa markuu riday kadib ayaa wuxuu leeyahay haadaa kan soo socda ee aan soo wadee maskaxdayda ku soo jira muqhtasarun kitaab la gaabiyey weeye waa ismu mafcuulo min alikhtisaar ka ahaaday kitaab la gaabiyey oo lafdigiisana la gaabiyey macnaha uu xambaarsan yahayna wuu fara badan yahay weeye calaa madhabi alimaami kaasoo ku dareeraya oo ku soconaya calaa madhabi alimaami imaamku sidii uu ku tegey imaamkii ashaaficiy ee shaafici ahaa macnaha madhabka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa meeshii la tegayey makaanu dihaab baa la yidhaahdaa hadda laakiin waxaa loo soo qaatay oo majaas ahaan loogu soo qaatay axkaamtii uu ku tegey imaamu shaafici ayuu waafaqsan yahay oo macnaha axkaamta iyo qawaacidda imaamu shaafici uu dhigay ee madhabkiisa u dhigay ayuu ku socdaa imaamu shaaficina waxaa la yidhaha abu cabdillaahi kunyadiisa waa maxamed ibnu idriis ibnu cabaas binu cuhmaan binu shaafic binu saayib binu cubayd binu cabdilyaziid binu haashim binu mualib binu cabdilmunaaf oo nebiga waxay isugu yimaadaan cabdilmunaaf ayay isugu yimaadaan ashaaficiy nisbadaasina waa magacaa shaafic ee ku jira ee awowyaalkii ka mida ayuunbaa loo nisbeeyaayoo ashaaficiyi halkaas ayay markaa ka timi boqol iyo kontonkii ayaanu markaas dhashay markay hijradu ahayd laba boqol iyo afarna waa uu dhintay markay hijradu maraysay markaa wuxuu leeyahay sheekhu haadaa mukhtasarun kitaab la gaabiye weeyo calaa madhabi limaami imaamkii sidii uu ku tegey waafaqsan ashaaficiy ee shaaficiga raxmatullaahi tacaala calayhi waridwaanuhu ilaahay naxariistiisa iyo raalli noqoshadiisuba korkiisa ha ahaatee dabeetana wuxuu waxoogay sifooyina ka bixinaya kitaabka oo wuxu uhi iqtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday calaa dikri saxiixi min almadhab madhabkii ayaa dee wuxuu leeyahay mid saxiixa iyo mid daciifa markaa anigu madhabka dhexdiisa intii saxiixa ahayd ayuun baan ku gaabsaday buuhi weliba saxiix ku ahayd cinda araaficiyi wanawowiy labadaa imaam ee raafici iyo nawowi intii agtooda markaa saxiixa ku ahayd ayuun baan ku gaabsaday buu leeyahay oo markaas laba nin oo xilliyada qarnigaa lixaad u soo khidmeeyey madhabka oo gacan weyn ku leh ayay ahaayeen marka wixii ay isku waafaqeen ayuun baan ku gaabsaday buu idhi markaa raafici waxaa magaciisa la yidhaha cabdulkariim binu moxamed binu cabdilkariim kunyadiisana abulqaasim ayaa la yidhaahdaa waxaana uu dhashay shan boqol siddeed iyo kontonkii waxaanu dhintay lix boqol afar iyo labaatan markay hijradu ahayd waana sheekha leh kitaabka caanka ah ee qiimaha weyn madhabka ku leh ee almuxarar la yidhaahdo ee laga soo gaabiyey kitaabkan minhaajka kitaabku ka soo gaabiyey sheekhu minhaajka ee muxarar la yidhaahdo waa nin kale imaamu nawowi isaga yaxya binu sharaf baa la yidhaahdaa laqabkiisana muxiyadiin baa la yidhaahdaa isagu waxay dhalashadiisu ahayd lix boqol koob iyo soddonkii ayaa u dhashay hijrada waxaanu geeriyooday lix boqol lix iyo toddobaatan markay hijradu maraysay ayaa uu geeriyooday waxaad arkaysaa da'diisu ninka sheekha imaamu nawowi waxa uu ahayd shan iyo afartan jir ninka turaaska intaa lee ka tegey yacni kutubta uu alifay ee uu ka mid yahay saxulmuslimka sharaxiisu ee uu ka mid yahay rawdadu uu ka mid yahay inkastoonu dhammaystirin kitaabka majmuuca la yidhahdo yacni turaas weyn buu ka tegey ninkaasi haddana da'diisu waxay shan iyo afartan jir yacni xilligaasoo weliba aan yacni layr jirin oo aan qalimaanta inaynu wax ku qoranaynaa jirin oon xaashiyahani jirin ayaa cumriga intaa la-eg ayuu turaadka intaa la-eg mashaqada iyo dhibta intaa la-eg uu inooga tegay oo uu ku alifay yacni waxay ahayn dad ilaahay cumrigooda u barakeeyey cilmigoodana u barakeeyey ilaahay diintiisana u diray siday ugu khidmayn lahaayeen markaa labadaa sheekh sidii uun saxiixa agtooda ahayd ayaan ku gaabsaday buu yidhi cinda araaficiyi wanawowiy raaficiya nawowi agtooda ow axadihimaa ama midkood yacni midkood imaa yacni kay labadooda wada tasiixiyeen imaa midkood kooda uu tasiixiyey ayaan markaa ku gaabsanayaa buu leeyahay waxa kale oo uu leeyahay waxaana la arkaa mukhtasarkan dhexdiisa waqad adkuru fiihi khilaafan fii bacdi suwar surooyinka qaarkood inaan waxoogay khilaafa sheegaabaa la arkaa khilaafkaasina wuxuu imanayaa marka tasxiixooda masaladu uu iskhilaafo weliba waxaan horo marinaya tasxiixa nawowi baan hor marinaya anigoo weliba jasminaya oo xoojinaya waayo ninka xilligaa madhabka loo cuskado ayuu ahaa oo xaggan kalena muxadis buu ka ahaa nin xadiidka aada ugu wanaagsan xaggan kalena nin faqiih oo fiqiga aada ugu wanaagsan ayuu ahaa sidaas daraaddeed buu waxyaalo fara badan ayuu madhabka ku khilaafaa insha allahu tacaala minhaajka baynu ku arki doonaa masaa'il uu ku tilmaamayo yacni madhabku ku sugan uu baatil ku tilmaamayo ayaa jira masaa'il badanoo markaa uu ka weecanayuu leeyahy daliil baanay lahayn iyo masaa'il uu soo korinayuu leeyahy daliilka ayay ku sugan tahay ayaynu insha allahu tacala minhaajka haddii aynu gaadhno wakhtigu inoo saamaxo aynu ku arki doonnaa haddii la yidhaahdo waanu dee ka dembeeyey oo wuu ka yaraa oo waxaa la yidhaha toddoba sano isagoo sii mootan imaamu raafici ayuu imaamu nawowi dhashay markaa dee xagga xadiidkana wuu kaga xoog badnaa waanu ka dembeeyey wixiisoo dham istidraag ayay noqonayaano waayo wixii u alifay oo dhan intuu eegay ayuu markaa isagu dib u tasxiixiyey markaa isaga ayaa xagga cumdaha markii labadoodu iskhilaafaad markaa waxaanan hormarinayaa wuhi tasxiixa nawowi ayaan hormarinaya anigoo weliba jasminaya dabeedna hadalka hadalka ka soo hor jeeda markaa dhada sida saxiixii waa kaa sida ka soo hor jeedaana waxay noqonayaa raafici sidii uu tasxiix yeelay dabeetana kaa la cuskan maayo buu leeyahay waxaanan ku magacaabay buu leeyahay sheekhu cumdatu saalik wa cuddatu naasik alcumda waxaa la dhaha waxay la cuskanayey saaligna dee waa kii soconayo mina suluug bay ka ahaatay cuddana waa alaabta ayaa la yidhaahdaa naasikna waa kii cibaadaysanayey markaa cumdatu saalik kii soconayey ee u soconayay axkaamta diinta inuu barto waa wixii uu cuskanayey wa cuddatu naasik kii cibaadaysanayey dee wixii cuddo iyo alaab u noqonaysa waa tuulkiisii ayay macnaha ka dhigantay tuulkii ka cibaadaysanayaa u adeegsanayey sida qofka farsamayaqaankii tuulka u adeegsado waa tuulkii farsamaya qofkii cibaadaysanaya tuulkiisii weeye iyo kaa soconaya cilmiga markaa barashadiisa u soconaya alaabtiisii weeye markaa wuxuu leeyahay sheekhu ilaahay baan weydiisanayaa inuu ku anfaco kitaabkan yacnii dadka oo dhan ciddaa inuu ku anfaco ma odhan cid alliyaaliya ciddii markaa ka faa'iidaysanaysaba inuu ku anfaco isaga ayaa ilaahay kaafigayga ah isaga ayaa mid la tala saartana yacnii u nimco lahoo u wanaagsan bismi illahi raxman rabi alxamdu mahadlilaahi ilahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin haadaakani buu uhi mukhtasarun kitaab la gaabiyey weeye oo calaa madhabi alimaami imaamkii siduu ku tegay iyo axkaamtiisii waafaqsan ashaaficiyi shaaficiga raximahu llahu raxmat ullaahi tacaala caleyh naxariista ilaahay iyo wa ridwaanu raadnoqoshidiisu korkiisa ha ahaatee iqtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday calaa dikri saxiixi intii saxiixa idun sheegiddeeda min almadhabi madhabka intii saxiixa id sheegiddeeda ayuumaa ku gaabsaday saxiixa ku ahayd cinda araaficiyi wanawowiyi raaficiya nawowi agtiisa aw axadihimaa ama midkood saxiixa ku ahayd waqad adkuru fiihi khilaafan inaan khilaaf sheego ayaa la arkaa fii bacdi suwar qiila buu meelaha qaarkood odhan doonaa oo aan badnayn waqad adkuru fiihi inaan sheegaa la arkaa khilaafan fii bacdi suwar wadaalika kaasina waxa weeye ida ikhtalafa tasxiixuhumaa tasxiixoodu marka uu iskhilaafo ayaan sheegayaa muqadiman anigoo weliba horo marinaya litasxiixi nawowiy nawowi tasxiixiisa weliba aniga oo horo marinaya ayaan sheegaya oo fa yakuunu muqaabiluhu ka muqaabilkiisa ka soo hor jeedaana wuxuu noqonayaa tasxiixa araaficiy raafici tasxiixiisii wa samaytuhu waxaan ku magacaabay buu uhi cumdata naasik cumdata saalik kii soconayay ee waddada waxbarashada hayey wixii uu cuskanayey wa cuddata naasik kii cibaadaysanayey cuddadiisii iyo alaabtiisii wallaaha ilaahay oo keli ayuumaan as'alu weydiisanayaa an yanfaca bihi inuu ku anfaco wa huwa xasbii kaafigay weeye wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isaga ayaa u nimco leh kitaabu tahaarati tahaaradii ayuu kitaab yahay hadiya gooraale tartiibta ay fuqahadu dhigeen cibaadaadka ayay ugu soo horraysiiyaan cibaadaadkana salaadda ugu soo horraysaa dee salaadana furaheeda ama shardigeedu waa tahaaro sidaa daraaddeed ayay tahaarada u soo horraysiiyaan tahaaradu waxaa la yidhaahdaa nadaafad alnadaafatu waalkhuluus min aladnaas waltakhalus min aladnaas waa nadaafadiyo iyadoo wixii adnaasta iyo wasaqda ahayd laga fakadoo laga dhex baxo ama adnaasta iyo wasaqdaasi mid xisi ahaata sida nijaasta oo kale ama mid macnawi ahaata sida ceebaha oo kale oo masalan tadahara bilmaa'i baa la odhanayaa macnaha wasakhdii wuu iska nadiifiyey tadahara min alxasadi bimacnaa wuu ka fakaday oo xasadkii waa uu iska safeeyey ayaa la odhanayaa xagga sharci ahaanna waxay dhahan ficlu maa tustabaaxu bihi salaa ow maa fii xukmihaa waxaa la yidhaha samaynta wixii lagu banaysanayay salaadda ama wixii la xugunka ahaa sida weysadii oo kale qofkii aan weyse qabin maydhashadii qofkii maydhasha ku waajibtay nijaasada suulinteediiyo ka tiriddeedii uu qofku maradiisa iyo jidhkiisa iyo meeshiisaba ka tiro tahaaradu waa taa waxaa kaloo lahay rafcu xadasin ow isaalatu najisin ow maa fii macnaahumaa wa calaa suuratihima waxay dhaheen waa xadadkii waysela'aantii ama yacni janaabadii oo layska kor yeelo ama nijaaso layska suuliyo ama wixii markaa macnahooda iyo suuradooda lahaaye dee sida gebagabaysigii oo kale ah haddaba islaamku xagga tahaarada iyo nadaafada cinaayo weyn iyo dadaal weyn ayuu siiyey waxaa inoo muujinayaa faridda ilaahay uu faraya inaynu salaadda u weysaysanno maalin kasta ugu yaraan shan jeer waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsluu wujuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn kuwa aliya nebi rumeeyo markaa salaada doontaan inaa u kacdaan ee aa weliba weysalaadiin wejiyaalkiina maydha gacmihiina ilaa xusullada maydha madaxyadiina masaxa lugahana maydha yacni waxaa intaasoo jeer laynoo soo celcelinayaa ee xubnaha in la maydho waxa weeye waa tahaarada iyo nadaafada oo islaamku inagula dadaalayo waxa kaloo ayana laynagu booriyey maydhashada wain kuntum junuban fataharuu haddaad jinaabo leedihiin maydha waxaa kaloo xadiid imaamu albukhaari uu warinayo saxiixa iyo muslimba wuxuu tilmaamaya abu hureyre laga warinaya ilaahay inuu qof kastoo muslima xaq ugu leeyahay an yaktasila fii kulli sabcati ayaamin yowman toddobadii kastaba inuu maalin markaa maydho riwaayadka qaarkeed madaxa iyo jidhkiisa inuu wada maydho oo dee maydhigii jumcaha ee aada iyo laxaadka loo adkeeyey ayaa jiray khisaalulfitra waxyaalaha loo yaqaano oo xadiid uu shan ka tilmaamayey isgudidda iyo timaha hoose iska xiriddooda kelinkellada iska tifiddeeda ciddiyaha iska guridooda shaarubaha iska gaabintooda yacani waxaa laynoo farayaa waxa weeye nadaafadii ayaa islaamku ku dadaalaya rawaadka qaarkood waxay tilmaameen inay toban yihiin shaarubahoo layska gaabiyo garka oo la sii daayo cadayeeshada biyaha sanka la gelinayo istishaaqa lagu samaynayo shaarubaha layska gaabinayo faraha laalaabkooda iyo dusha laga maydhayo kilinkilada layska tifayo caanada iyo timaha hoose ee xubnaha taranka agtooda ka baxa iska goynteeda iyo luqluqashadii kuwa ayagana khishaalulfitra ayaa la yidhaahdaayo waa sunnooyinkii markaa horreeye ee ambiyadu ay isku wada waafaqeen iyo sharaa'icdiba kuwaana waxaa laynoo farayaa waxa weeye waa nadaafad laynagula dadaalayo intiqaasulmaaba ayana ku jirtayoo bimacnaa istinjadii ayana ah meelihii markaa saxarada iyo kaadidu ay ka soo baxayeen sida gaaladu markaa ay samayso un qofku intuu kaajo ama saxarado inaanu iska boodin une inuu markaa iska nadiifiyo wixii ka soo baxayeen cadeeshada oo kale nebigu sala allahu alay slam wuxuu lahaa haddaanan ummaddayda ku dhibahaynin waan fari lahaa inay cadaydaan salaad kasta ama mar kasta oo ay weysaysanayaan amar waajibina cadaygu wuxuu daahiriyaa buu lahaa afka nebigu rabbina wuu raalligeliyaa maryaha ayaa in layska nadiifiyo oo layska daahiriyo ayuu ayanayna faray ilaahayo wahiyaabaka fatahir maryahaaga daahiri baa la yidhi mar nebigu sala allahu calayh wasalam asxaabuu dirayey wuxuu uhi waxaa u tegaysaan walaaladiin rarhkiinna iyo hugiinnaba hagaajiya buu idhi si aa bar oo kale aa ugu noqotaan dadkaa dhexdooda waayo ilaahay waxa xun iyo qofka xumaanta isku kellifee ku xeel dheeraada midkoodna ilaahay ma jecle waxaa kaloo aayad qur-aana ilaahay ku tilmaamaya in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecelaya kuwa toobadkeenka badan kuwa isdaahiriya ayaa ilaahay jeceliyey xadiidkii nabowiga ahna isna waa kii ahaa uhuuru shatru liimaan tahaaradu waa iimaanka gabalkeed haddaba sidaa muxuu islaamku tahaarada ugu dadaalayay cinaayada iyo dadaalka intaa leeg muxuu siiyey dhowr arrimood bay culimmadu ku tilmaameen mid weeyaane tahaaradu waa waxyaalaha ay keensanaysa fidradan iyo abuurkan bini aadmigu waayo insaanku dabcigiisa nadaafadda ayuu jecel yihi wasakdiya qurunkana waa uu ka ordaa islaamkuna waa diinu lfitra yacni waa diin dabeecada waafaqsan dadka sidaa daraaddeed buu tahaarada iyo nadaafada uu faray waxaa kaloo la ilaalinayaa karaamada qofka muslimka iyo cizigiisa waayo dadku had iyo goraale qofka nadiifta ah ayay u iilaan way la kulmaanoo inay la fadhiistaan waa jeclaystaan ka wasaqdaana markaa way ka ordaanoo ma jeclaystaan sidaa daraaddeed baa meel kastoo dadku ay isugu imanayaan waynu arki doonnaaye in la maydhaabay culimmadu sunneeyaan meel kastoo ijtimaac hadday ciid tahay hadday jumco tahay hadday roobdoonta meel kastoo la isugu soo baxayo dadku isugu imanayaan maydhasho si markaa dadku ay dad markaa dhinaca isu wada saaro ay u noqdaanoo aanay noqonin dad markaa yacni kala yaksoonaya oo kala durkaya si aanay u noqonin darteed waxaa kaloo danta laga leeyahay ay tahay sixada iyo caafimaadka ayaa lagu dadaalaya waayo nadaafaddu waa asbaabta ugu muhiimsan ee qofka xanuunka ka ilaalisaa waayo xanuunnada oo dhan waxa laga qaadaa wasaqda iyo qurunka ayay u badan yihiin markaa jidhkii in la nadiifiyo wejigii in la nadiifiyo gacmii la nadiifiyo sankii la nadiifiyo lugihii la nadiifiyo intaasoo yacni meelihii markaa wasaqda iyo ay ku dhacayeen maalin kasta marka la yidhi intaasoo jeer ha la nadiifiyo yacni waxaa looga dhigayaa inay dayr wasakhdii iyo waxa la yaaliyo wixii cudur ka imanaya oo dhan ay uga noqoto midda kale waxaa la doonayaa qofku ilaahay buu la faqaya markuu cibaadaysanayo ilaahay buu ishortaagayaa isagoo daahirahoo nadiifa inuu rabbigii markaa ishortaago oo qalbigiisa iyo daahirkiisa iyo baatinkiisaba nadiifiyey marka haddii aan intaa kaga soo gudubno kitaabu tahaarati baa sheekhu yidhi wuxuu haddana halkan kaga sii hadlayaa biyihii waayo tahaaro marka la yidhaahdo waxa ugu muhiimsan ee lagu tahaaro qaatay asalka u ahay waa biyaha waataynu ku arkaynaba yaquutu nafiiskii yacni maqaasidu tahaara iyo wasaa'ilu tahaara iyo wasaa'ilu lwasaa'il saddexdaasuu inoo kala sheegay markaa maqaasidu tahaara dee waa weysadii iyo maydhashadii iyo gebagabaysigii iyo nijaasada iska suulinteedii waa maqaasidii tahaarada wasaa'ilkii kuwaa lagu gaadhayey tahaaradaa lagu gaadhayey ama maqaasidaa lagu gaadhayey dee kow biyaha ka mida waa biyihii iyo camuudii iyo xajarulisinjaa dhagaxii lagu isjoonayay iyo alatu dabq alladii wax lagu megdinayey laba shayna waxaa lagu tilmaama wasaa'ilulwasaa'il inay yihiinoo waa weelka iyo haddii ay kaa dhex galaan biyihii ijtihaadkii iyo dadaalkii aad ku samaynaysay waayo biyihina tahaaradii biyay u baahatay biyihiina weel bay usii baahanayaan iyaguna markaa biyihii bay ka hadlayaan iyo xuunkoodii haddana weelkay ku xigsiinayaan haddii ijtibaah iyo qalad yimaado ayay haddana kusii xigsiinayaan markaa wuxu uhi sheekhu almiyaahu aqsaamun biyuhu waa qaybo tahuurun wa taahirun wa najisun saddexdaa ayay u qaybsamaan fatahuuru huwa طaahiru fii nafsihi waa ka nafdiisa u طaahira almuطahiru ligayrihi wax kalena طaahirinaya wطaahiruna huwa طaahiru fii nafsihi waa ka nafdiisa u طaahira wanajisu nijaastuna gayruhumaa labadaa ka aan ahaynna nijaas baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay sheekhu biyuhu waxay u qaybsamaan saddex qaybood biyo tahuura tahuur macnaha waxa weeye nafdoodana u daahira wax kalena daahirinaya ayaguna waa daahir tahaarana tahaaro qaadashana way gelayaan biyana waa daahir fii nafsihi ayay daahir u yihiin oo bimacnaa ku nijaasayn maayaan laakiin mutahir maaha oo wax kale sii daahirin maayaan ka saddexaadna waa biyaha nijaasta ah saddexdaa qaybood ayay u qaybsamaan abushaac oo kale afar buu ka dhigaa arbacata aqsaam buu yidhahdaa waayo qaybta makruuha ah qayb makruuha ayuu markaa isagu ku soo daraa waayo tahuurkaasunbaan hoos gelayan biyaha cadceedda lagu kuleeliyo wuu inoo sheegi doonaa sheekhuye ayuu qayb afraad ka dhigaa dee qaybtanun baanay soo gelayaan tahuurka waana taahirun fii nafsi waana mutahirun ligayrihi laakiin waa la karaahiyeysta un bal karaahiyada iyo awoodda ay leedahayna waynu tilmaami doonaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi biyaha tahuurkaahi naftooda waa u daahir waana mutahir ligayrihi oo wax kalena way daahirinayaan daahirkuna waa dahuur markaa laba sifu wataayo nafdiisana waa u daahir waxna wuu daahirinayaa ka labaadna waa daahiroo isagu naf ahaantiisunbuu daahir u yahay laakiin dahaaro ma gelayo ka saddexaadna waa nijaastaasoo waa labada kii aan ahayna waa nijaas almiyaahu aqsaamun biyuhu waa qaybo طahuurun wa طaahirun wanajisun faطahuuru huwa طaahiru fii nafsihi waa kuwa nafdiisa u طaahira almuطahiru ligayrihi ee wax kalena طaahirinaya bimacnaa ligayrihi maxaa looga jeedaa dee weysuu kuu gelaya maydhashuu kuu gelaya mara kaa nijaasuday baad ku طaahirinaysaa waطaahiruna huwa طaahiru fii nafsihi nafdiisunbuu طaahir u yahay ee maxaa ka maqan waysena kuu geli maayo shay nijaasoobay haddaad isla ku daahirina kuu daahirin maayo laakiin isagii ma nijaasaynayo wixii uu ku dhacay wanajisu ka nijaastiina hayruhumaa labadaa wixii aan ahayna nijaas baa la yidhaahdaa haddaba falaa yajuus ma bannaana rafcu xadahin xadad koryeelkii walaa isaalatu najisin nijaas tirideed ilaa bilmaa'i almuطlaq biyo biyo uun la yidhi on waxba lagu xidhin wa huwa tahuuru waa kuwa tahuurka calaa ayi sifatin kaana sifaduu doonaha ku sugnaado min asli alkhilqa abuurka asalkiisa sifaduu doonaba ha ku sugnaadee wa yukrahu waxaa la karaysaa almushamasu biyihii cadceedda lagu kulayliyey fi lbilaadi alxaarati bilaadii kurulayd fi alawaani almuntabica weelalkii fidsamayey wahiya maa yuطraqu waxaa lagu garaaca la yidhahaa bilmataariqi dubayaasha ila dahaba waalfida dahab iyo fida mooyaane wa tazuulu waxaanay ku suulaysaa karaahiyadaasi bitabriidi qaboojin wuxuu leeyahay sheekhu mar haddii aynu biyihii saddexdaa qaybood aynu u qaybinnay oo nidhi saddexdaasay u qaybsamayaan xadad iyo nijaaso midnaba lagu suulin maayo biyaha mudlaqaa mooyaane xadad saddex arrimood baa la yidhaahdaa waxaynu odhan karnaa waa wixii way maydhi waajibinaya ama weyse waajibinayey xadad waa wixii kugu waajibinaya weysada ama maydhashada marka waxaan markuu qofku weyso beelo ama jinaabada amarkan ictibaariga amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa arrinkaa ictibaarigaee xubnaha qofka ku sugan ee inuu tukado cibaadaysta u diidaya ayaa la yidhahdaa xadad asbaabtan keenaysa xadadkan iyo weysadiina ka buraysa qofka jinaabadii ku keenaya asbaabtaana xadad waa la yidhaahdaa mancigan ka ratibmay ee ka dhashay markii qofkii weysada ka burtay ama waxaan ka dhashayna mancigaana xadad waa la yidhahda adigu waxaynu ku soo ururinaynaa rafcu xadad yacni waa wixii wy maydhiga ama weysada waajibinayey xadadkaasoo weyse la-aantii iyo jinaabadii oo kale ah ama xaydkii oo kale ah koryeelkii ma bannaana nijaaso iska suulinteed jidhkaaga ama maradaad ka suulinaysaana ma bannaana ilaa bilmaa'i almudlaq macnaha waxaad ku dahaaro qaadan karteed ku weysaysan kartaa waxaad ku maydhan kartaa waxaad nijaas jidhkaaga ama maryahaaga aad kaga tiri kartaa waa almaa'u lmutlaq waa biyaha mudlaqaa biyaha mudlaqiina huwa tahuur waa kuwii tahuurka ahay aynu idhi nafdoodana waa u daahir waana mutahir ligayrihi mudlaq maxaa looga jeedaa waa biyaha la yidhi biyo en waxba lagu xidhin aslanba waxba lagama daba keenin biyo un baa la yidhi amaa qayd baa lagu xidhaye haddaba waa waxa laga yadana shuraaxda ku aragtaan waxaan idiin sheegay laakiin macnaha fahmi weydaan macnaa wax qaydaba laguma xidhin oo waa biyo un baa la yidhi ama waxbaa lagu xidhay oo laga daba kari qayd munfaga baa la yidhi qayd munfaga macnaha dabar waxbaa lagu xidhay laakiin waa munfagoo uu ka uu ka baxaya masalan imanka maaulbiir iyo maaulcayn haddii lagu idhaha biyihii isha iyo biyihii ceelka waxay biyihii isha iyo biyihii ceelka yihiin intay ku jiraan haddaad soo qaadto halkaa ula baxdo waa biyoun biirigii cayntii la socon mayso markaa waa in ama biyo khaliyoona yihiin ama waxaan lagu xidhay wax ka hadhaya uu yahay maxaa la diidayaa waxaa jira biyo wax ku xidhan yihiin oo waxaa ku xidhan aanu ka hadhaynin iminka maaulwardi oo kale haddii lagu idhaahdo wardigaasi wuu la socdaa uun oo kala hadhi maayaan maa-un daafiq oo kale iminka biyihii taranka waa biyo haboodayo ayana waxbaa waxbaa dabada kaga xidhan markaa maa-un daafiq marka waa biyaha biyo uun la yidhahan waxba lagu xidhin ee biyaha una amaa waxaa lagu xidhay wax macnaa ka fakanaya oo aan laazim ahayn oon mar walba aan sudhnayn uu yahay wa huwa dahuuru calaa ayi sifatin kaana min asli اlkhilqa sifo alla sifaduu doono ha ku sugnaado asalka abuurka asalka abuurka ee hore sifaduu doono ha ku sugnaado macnaha maxaa laga wadaa ama ha macaanaado ama ha qadhaadhaado madow ha ahaado casaan ha ahaado yacni urtiisu noocay doontaba ahaato asalka wujuudkiisa asalka hore wax ku yimi maaha hadday madowgan iyo urtan iyo waxani wax ku yimi oo mar dambe ay yihiin iyada raad waxbay samaynaysaa waynu arki doonaa laakiin asalka abuurka iminka biyaha baddu way iska madow yihiin way iska dhanaan yihiin qaar way macaan yihiin qaar way cas yihiin asalkaabu qaar way qadhaadh yihiin qaarna way macaan yihiin calaa ayi sifatin kaana min asli اlkhilqa asalka abuurka iyo asalkiisa hore isagoonay waxba ku darsamin siduu doonaba ha ahaado sifaduu doonaba hala ahaado xagga dhadhan xagga midab xagga ur noocu doonaba ha ka ahaado ama samada ha ka yimaado ama dhulka ha ka soo baxo taa waxaa inoogu daliila yacnii biyaha mutlaqa daahirnimadooda inay wax daahirinayaan ilaahay baa yidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu haddaa biyo weydaan gebagabaysta waxaa kaloo ilahay yidhi waanzalnaa min asamaa'i maa'an tahuura waxaan samada ka soo dejinay biyo tahuura baa ilaahay yidhi xadiidkii saxiixa bukhaari warinayana ninkii reer baadiyaha ee masaajidka ku kaajay ee ay dooneen inay asxaabtii ninkii waxyeeleeyaan nebigu wuxuu uhi dacuuhu waar iska daaya waxaana ku shubtaan uun kaadidiisa waadaan biyaa ku shuba buuhi min maa'in biyo un baa nebigu yidhi waxaa laydin soo diray inaad dadka u fudaydisaan inaad ku cuslaysaan laydinma soo dirin nooca layaalya noocay doonaanba asalka abuurka ha kaga sugnaadaan waayo ilaahay baa taana yidhi wayunazilu calaykum min asamaa'i maa'an liyutahirakum bihi ilaahay wuxuu soo dejinayaa samada oo bimacnaa daruuraa looga jeedo biyo si idinku daahiriyo xadiid kaloo isagana saxiixa ayaa wuxuu tilmaamaya abu hurayre laga warinayo oo abu daawuud iyo tirmidiyo ay warinayaan nasaa-i iyo ibnu maajah ay warinayaan ayaa nin baa nebiga wada wuxuuhi yaa rasuula allah dad barma badmareennaa baanu nahay waxooga yaroo biyaa baan qaadannaa haddaan biyaha yar ku weysaysanay macaanaynu sanno waanu oomaynaa haddaba biyahaa yaraynu sanna cabbitaan ahaanuun ma u dhigannaa biyaha baddana ma ku weysaysannaa nebigu huwa tahuuru maa'u alxillu maytatu buuri godkaa biyihiisuna waa daahir maytadiis iyo bakhtigiisuna waa xalaal buu nebigu yidhi macnaha midun bay weydiiyeen laakiin faa'iidaha nebigu mid kale u baahan yihinna wuu sii raaciyey ayagu biyun bay weydiiyeen war waxaa ku jireena cuna buu yidhi biyihiisuna waa daahir waxaa ka heshaanna meeshaa mar haddaad dhex maraysaan ka maarmi maysaane taana waan idinku daray buui wuxuu leeyahay sheekh oo kale wayukrahu lmushammasu mushammas biyihii cadceedda lagu kulayliyey in la isticmaalaa waa karaahiyo fi lbilaadi alxaara bilaadii kululayd fi lawaani almuntabica weelalkii dubaysmayey wahiya maa yuطraqu bilmaaariqi waxaa maariqyada iyo dubayaasha lagu garaaca la ydhaha ila adahab walfida dahab iyo fida moyne watazuulu bitabriid horta mushamas buyna yidhi haddii loo qastiyo cadceedda lagu kulayliyo iyo haddii mutashamis ay yihiin ay cadceedda iska kululaadaan waa isku mid ee yacni waxba ficil in loola yimaadaa qayd maaha biyaha mushamaskaa markay karaahiye noqonayaan waxay leeyihiin kow fi lbilaadi alxaara waa in dhul kulul la joogaa meel kulayl caadi ahoo dhulka kulul see xeebaha oo kale waynet yacnii magaalo aan kulayn si hargeysa oo kaleo cadeed yar kululaatay un maya ee meel kulayla waynay tahay fi alawaani almuntabica weelal weliba yacni muntabica ahoo fidsamaya macnaa maxaa looga jeeda waxa laga yaabaa inaan aada loo fahmin laakiin macnuhu waxa weeye maa yuطraqu bilmadaariq midh waxa lagu garac dee mid walba miyaan weel walba lagu garaaci karin macnaha wuxuu u jeedaa weel waa waa waxyaalaha marka dubaha lagu garaaco fidsama fidsama maxay noqonayaan markaa naxaastii iyo jaandigii naxaasta iyo jaandigayo marka la garaaco dubbaa lagu garaacay wax birkaas way fidsamaan oo aan ahayn dahab iyo fiddo aan ahayn dahab iyo fiddo way fidsamayaan iyaga lafdoodu laakiin ayagu cilladan ma laha oo yacni waa macdano aad u saafi oo ayagu wax wasakh iyo wax ka soo go-ayaanay lahayn dahabkiiyo fiddadu ayagu way khilaafsan yihiin markaa weelkaa ku jira jaandiga ama naxaasta ama xadiidka ah ee marka dubbaha lagu garaco fidsamaya maxaa ka soo hadhaya weelka markaa dee kuwii khasafka dhoobada ahaa waxaa ka soo hadhaya kuwii qoryaha ahaa waxaa ka soo hadhaya dee kuwii masalan dee la mariye markaa dheeha loo sameeyey waxaasoo dhami ma soo gelayaane waa weelalka ama jaandiga ama naxaasta ama xadiidka waa inay kuwaa yihiin welibana waa in jidh loo isticmaalayaa ee aan loo isticmaalayn marya iyo maxaa haddaba loo karaahiystay baa la leeyahay waxa la yidhi waxa ka soo fuqa marka biyaha weelashaa jaandiga ayaa lagu shubay milacdaa weliba la dhigo wax suhuumaah oo calow ah ayaa ka soo kaca waxaasaa dabeedna marka lagu weysaysto masaamta iyo meelaha xaadda jidhka oo uu ka neefsado ayay awdayaan markay awdaanna baras inay ku dhacdo ayaa looga baqanayaa bay yidhaahdeen axaadiida ku soo aroortay haddaba ee arrinkaa tilmaamaysa waxaa lagu tilmaamay dhammaantood inay mawduuc yihiin amaba yacnii waahin jiddan bay culamada qaarkood ama daciifun jiddan albani oo kalena waxaabuu ku xukumayaa bilwadci dhammaanteed xadiid baa ka mida taaraqudniyo warinayey oo laa tafcali fa inahu yuuriu lbaras caaisho la leeyahay nebigaa u soo galay iyadoo biyo cadceed ku kulaylisay markaasuu yihi ha samayn yaa xumayraa ha samaynin baras buu dhaliyaaye waa mawduuc xadiid markaa nin jeebadiisa kala soo baxay weeyaana xadiid jira maaha mid kale ayana sheegaano laa takhtasiluu bilmaai bilmaa'i almushamasi fa inuu yuuriu lbaras ha ku maydhanina biyaha cadceedda lagu kulayliye baras buu dhaliyaaye kaasina isaga nafsu isna waa mawduuc caadida alaa kusoo aroortay baabkaa waxba kamay sugnaanin imaamu shaafici baa wuxuu yidhi raximah اllah laa akrahu اlmaء almushamas ilaa anahu ilaa an yukraha min jihati اطib war xaggii sharciga waxba kama sugnay xagga dhakhtarnimada haddii wax laga sheego oo la yidhaha waxaa la sheegaya halkaa fuulayaa jiro baras baa ka dhalanaysa haddii xaggaa la yidhaha dhakhtarnimada anuu ka warrami maayo buuhi laakiin xaggii sunnaha waxba kama sugna buu ihi masaladaa watazuulu bitabriid qaboojin haddii la qaboojiyana karaahiyadii meesha way ka baxday tabriid waa qaboojin ficlu faacil baa ku jira haddii aanu ficlu faacilba imanno la qaboojina ay iska qaboobaanna ayana way suulaysaa falaa yajuusu ma banaano dafcu xadain xadaث in la yska kor yeelo waysela'aantii ama jinaabadii walaa isaalatu najisin nijaas suulinteedna ma banaana ilaa bilmaa'i اlmuطlaq biyo la ilaaqay oo biyo uun la yidhoo la sii daayoon waxba lagu qaydin wa huwa tahuuru biyihi kuwa tahuurkaa weeye calaa ayi sifatin kaana sifadu doonaba min asli اlkhilqa abuurka asalkiisa ha kaga sugnaadee wa yukrahu lmushamasu biyaha mushamaskaabaa la karaahiyeystaa cadceedda lagu kuleeliyey fi lbilaadi alxaara dhulkii kululaa fi lawaani almuntabica weelkii weliba fidsamayey ee jaandiga ama naxaas ama xadiidkaha wahiya maa yuطraqu bilmaaariqi kii maariyada dubayaasha lagu garaacayo fidsamayey weeye ila dahab walfida dahab iyo fida mooye dahab iyo fida awaan ilmuntabica wuu noqonayaayoo dee wuu fidsamaya isaga lafdiisa laakiin macdantoodaa saafigaa darteed ayaan iyaga waxaan kuwa kale ka soo fuqaya aanay ka soo fuqaynin inkastoo dee aanay bannaanaynba in lagu taharo qaato iyada aynu tilmaami doono watazuulu bitabriid qaboojinna kale ayadaasi meesha way kaga baxaysaa haddaba wuxuu uhi sheekhu waidaa tagayara almaau bii hadday doorsoomaan tagayuran kaiiran isbeddel fara badan bxaydu si oo yuslabu canhu lagaba siibi ismulmaa'i magacii biyanimo bimukhaaladati shayin shay ku milankii daahirin oo daahira oo yumkinu ay suurtogeli asawnu canhu in laga ilaaliyo ka daqiiqin wasacfaraaninba weeyaane ow istucmila ama waxaa loo isticmaalay duuna alqullatayn biyihii labada jalxadood ka hooseeyey ayaa fii fardi طahaarati اlxadad xadad tahaaradeed faralkeed baa loo isticmaalay walow lisabiyin sabiba ha lahaadee ow linajisin nijaas suulinteed ayaaba loo isticmaalay walow lam yatagayar yaanu isbedelinba e lam tajuz iطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma bannaana wuxuu uhi sheekhu hadday biyihii isbedelaan tagayuran kaiiran u fiirso waa isbeddel fara badan hadduu yar yahay isaga inoo sheegi doonaa isbeddel fara badan baa ku dhacay heerna wuxuu gaadhsiiyey yuslabu canhu ismulmaa magacii biyanimaba way ka tegeen oo maxaa ku dhacay bimukhaaladati shayin طaahirin yumkinu sawnu canhu waxa ku milmay mukhaalad waxa ku milmay shay daahir ah oo laga ilaalin karayo laga ilaalin karayo waa daqiiqiya zacfaraan oo kale markaa maxay noqdeen dee qoosh bay noqdeen daqiiq baa lagu daray markaasaa waxaa la leeyahay qoosh weeyi biyaba la odhan maayo waxaa la leeyahay waa maraq biyanimadiiba way ka tegeen waxaan dheehayna waa wax daahir ah oo mukhaalid ah wuxuu ina odhan doonaa mujaawir baa inoo iman doona mujaawir mukhaalid muxuu yahay markaa mukhaalid waxay yidhaahdaan laba erey bay ku ayay ku macneeyaan maa laa yumkinu fasluhu canhu waxaan laga sooci karaynin ama waxaa la dhahaa maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn waa wixii aan isha lagu kala sooci karaynin iminka biyo iyo daqiiq haddaad isku qooshto biyihiina gaar kugu muuqan maayaan daqiiqdana gaar kuugu muuqan mayso ee way isla caddaanayaanoo way isku milmayaan marka maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn ama maa laa yumkinu faslu haddaad tidhaahda kala sooc oo biyihiina biyihiisii ku celi daqiiqdiina daqiiqadii ku celi ku celin kari mayse kala sooci kari mayse mukhaalid baa la yidhahdaa kaa mujaawir baa inoo iman doonoo mujaawir waa waxaan isdhexgelaynin dee waa qori lagu dhex tuuray oo kale amaba subagga oo kale iminka subaggiiyo biyuhu isdhexgeli maayaan yani way isdul soconayaan way kala soocmayaan markaa wuxu uhi biyihii hadday isbeddelaan isbeddel fara badan heeray gaadhaan magacii biyanimo laga kaxeeyey waxa lagaga kaxeeyey inay yihiin shay waxa ku milmay daahira oo laga ilaalin karayo ayaa ku milmay waa daqiiqdii iyo zacfaraankii oo kale ama biyo yar oo laba jalxadood ka hooseeya ayaa fii fardi tahaarati alxadath xadad dahaaradii oo fara labaa loo isticmaalay macnaha ama weysaa loo isticmaalay ama maydhashaa loo isticmaalay fii fardi tahaarati alxadath xadadku waa tani ama waa weysela'aantii ama waa jinaabadii iyo xaydkii wixii la mid ahaa dahaaradaa faralka abaa loo isticmaalay biyihiina waa biyo yar oo duunalqulatayn laba jarxadood ka yar walow sabiba dahaaradaasi hal ahaato aw linajisin ama nijaas suulinteed ayaa loo isticmaalayoo dee biyihii mare nijaasa baa lagu maydhay biyihiina waa yar yihiin walow lam yatagayar yaanay isbedelinbe yaanay isbedelinbe madabka shaafici wuxuu qabaa biyuhu hadday laba jalxadood ka yar yihiin oo ay ku tilmaamaan boqol iyo sagaashan litir waa yacnii foosto toban litirla hadday intaaba ka yar yihiin nijaasana ay ku dhacdo amaa yacnii la isticmaalo oo dahaaro loo isticmaalo mar dambe lagu dahaaro qaadan maayo hadday nijaaso ku dhacdana waa nijaasoobayaan walow yay isma bedelinbe saasay u qabaan markaa wuxuu leeyahay haddii biyihii waxan shay daahiri uu dheehay oo laga ilaalin karayo oo dabeetana magacii biyanimaba u ka tago ama biyo yaroo laba jeexdood ka yar loo isticmaalo tahaaro farad ah haddii mid sunnaa loo isticmaalaa ka baxsan wayse sunnaa o kale hadduu isticmaalo ama nijaas baa lagu tiray oo lagu suliyey walow lam yataqayar yaanu doorsoon be lam tajuusi tahaaratu bihi in lagu tahaaro qaataa biyaha ma bannaana biyaha iyagoo yar nijaasa ku dhacday ama biyaha iyagoo yar la isticmaalay ee tahaaro loo isticmaalay in lagu tahaaro qaataa ma bannaano ayuu leeyahay biyaha isbedelay ee shayga daahirkaa ku isku bedelay iyo biyaha la isticmaalay waxay leeyihiin waa biyihii naf ahaantooda u daahirkaa laakiin aan waxba daahirinaynin biyihii mutlaqaahi wax daahirin hore inuu soo maray oo waxay leeyihiin biyaha la isticmaalay inay daahir yihiin waxaa inoogu daliilaa xadiid imaamu albukhaari warinayo jaabir ibnu cabdillaahi laga warinayo uu leeyahay nebiga ayaa yimi isagoo isoo booqanayaan oo xanuunsanaya waxba kala garanaynin dabeed nebigu waa weysaystay wasaba calayhi min waduu'ihi biyihii uu ku weysaysanayana waxbuu igaga shubay marka waxay leeyihiin haddii ay dee nijaas ahaan lahaayeen dee nebigu kuma shubeen biyaha uu ku weysaystay oo halkaa inay daahir fii nafsihi yihiin ayaynu ka qaadanaynaa inaanay mutahir ahayn oonay wax daahirinayninna waxaa u daliila bay yidhaahdeen xadiidka isna saxiixo imaamu muslim uu warinayo abu hurayre laga warinayo wuxuu leeyahy nebigu wuxu uhi laa yaktasil axadukum fi lmaa'i daa'im wahuwa junub midkiin yuu ku maydhanin biyaha fadhiya isagoo jinaabo leh oo siduu samaynaya ha ka darsado biyo ayuu isdhex taagine ha ka darsado ayuu nebigu yidhi marka waxay leeyihiin biyahan layidhaha isdhex taagin dee cillada loo leeyahay isdhex taagin waxaa weeye haddii aad ku dhex maydhato daahirnimadii bay ka baxayaan oo mustacmal bay noqonayaan haddii aan taasi jirin dee lama diideen dee waxaanay noqonayaanun biyihii yaraa bay yidhaahdeen ee biyihii badnaa maahe waa biyihii yaraa uun waysadiina dee maydhigun bay la mid tahay waa isku macno waysadana xadatd un baa lagu koryeelaya janaabadana xadatd un baa lagu koryeelaya maydhashadeeda markaa kuwaas ayay deliishadeen waidaa tagayara almaau biyuhu markay isbedelaan tagayuran kaiiran isbedel fara badan bixidu soo yuslabu canhu ismulmaa'i magacii biyanimaba laga qaadayo laga siibayo bimukhaaladati shayin shay ku milankii ayaanay saa u noqdeen shaygoo daahirin daahiroo yumkinu ay suurtogal tahy asawnu canhu in laga ilaaliya ka daqiiqin iyo wazacfaraaninba weeyaane aw istucmila ama duuna alqulatayn baa waxaa loo isticmaalay fii fadli dahaarati alxadad xadad dahaaradii oo faral ayaa loo isticmaalay walow lisabiyin dahaaradaasi sabiba ha u sugnaate eh yacnii mid masoo sabiba mid sabi mansuuba lisabiyinba ha ahaatee walow lam ya-ow linajisin ama nijaas suulinteed ayaa biyihii yaraa loo isticmaalay walow lam yatagayar yaanu isba bedelinbe-e biyahaasiye lam tajusi tahaaratu bihi in lagu tahaaro qaataa ma bannaana haddaba intii shay ee qaydu inoo soo xidhay muxtarazaat baa la yidhaahdaa ayuu haddana ka daba imanaya wuxuu uhi fain tagayara bizacfaraani wanaxwihi yasiiran waxaanu idhi isbeddel fara badane haddii wax isbeddelku yar yahay ow bimujaawirihi halkaynu mukhaalid nidhi mujaawir ayuu isku beddelay shay aan ku milmaynin waa ka cuudin waduhnin cuud waduhnin iyo subag muطayabayni oo iyaga laftooda la udgiyey ama muطayibayni bisiiqati ism faacil iyo siiqati ism mafcuul wax udginaya iyaga laftooda aw ama bimaa shay bay isku bedeleen laa yumkinu sawnu canhu aan laga ilaalin karaynin ka tuxlabin waaba xayaabadii wa waraqi shajarin waa geed caleentii oo tanaasara fiihi ku daatay iyo wa bituraabin camuudba weeye wa tuuli mugthin nagaadi dheeray meesha ku jireen oo isticmila fi nafli ama sunnaa loo isticmaalay ka madmadatin luqluqashadiiyo wa tajdiidi wuduu'in wayse cusboonaysiinteediyo wa qaslin masnuunin maydhasho sunnaahiyo ow jumica almustacmalu ama kii mustacmalkaabaa la kulmiyey fabaraqa qulatayni laba jarxadood buu gaadhay jaazat iطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa way bannaan tahay kii hore muxuuna yidhi ma bannaana in lagu dahaaro qaataa laakiin muxuu yidhi kii hore hadduu isbedelo buu hi isbedel fara badan isbedel fara badan maaha e waa isbedel yar fain tagayara bizacfaraani wanachu yasiiran waa isbedel yarun daqiiqdii wax yaroo caddaana unbay ku samaysay nuuraddii wax yaroo caddaana unbay ku samaysay magacii biyo way leeyihiin laakiin caddaan yarun baa laga dareemayaa ama casaan yarun baa laga dareemayaa ow bimujaawirihi ama bimujaawaratin bay nusaqa qaarkoodna odhanayaan mukhaalid baynu shay ku milmayee waa shay mujaawirahoon kani ku milmaynin oo ka cuudin wa duhnin cuudku innagu cuudka kan yaree la shidaynu u naqaanaayeen meelahaa la sudhee udubgaa cuudku luqahanootu qori buu noqdaa cuud sidiisaba cuud la yidhaayo isagana qoriyaahoo udgoon oo unsiyadii waxaan laga sameeyo lagu daro cuud la yidhaahna wuu jiraa markaa cuudka waxaa looga jeedaa waa qoryaha udugaahee yutabakharu bihi buu odhanayaa wasiidkae sharciisu yutabakharu bihi yani waa kuwaa la shitay ee laysku buquriyo ee maha qoriga caadiga ahaa oo qorigii dee urun buu ku reebayaa ma ku milmi maayo wuu dhex qaadayaa un waduhnin waa subagii isku milmi maayaan subagii baa sarraynaya biyihiina way hoosaynayaan oo saasunbay isku milmi maayaan iyaguna isku khaldami maayaan waana muayabayni labadooduba laba la udgiyo ama muayibayni labadoodu waa laba wax udginay udug bay ku samaynayaan ama iyaga laftooda la soo udgiyo udugii bay ku samaynayaan markaa isbedelka ku yimi fain taqayara bimujaawirihi shaygaasuu isku bedelay ow bimaa laa yumkinu sawnu canhu waxaynu idhi laga ilaalin karaye waxaan laga ilaalin karin ka tuxlabin waa xayaabadii xayaabadu waxa weeye waxaa akhdarkaa berkadaha iyo dusha soo maraa la yidhaha xayaabada markay muddo ku jiraan ayay dusha soo mareen shayga akhdarkii calowgaa dee ka ilaalin kari mayso biyo ilaahay baa ku samaynaya wa waraqi shajarin tanaahara fiihi dee waxa weeye waa geed caleentii oo ku daadatay dee dhir ilaahay halkii biyo ay ku jireen ka dulbaxday ayaa caleentiisii ku daadanaysaa dee laga ilaalin kari maayo kana laga ilaalin kari maayo ama bituraabin camuud baabay isku bedeleenoo camuuddii biyuhu ay marayeen ayay isku bedeleen waa wixii aan aanay biyihii ka kaafdoomaynin dee ciidday ka kaafdoomayeenoo meel kaloo lagu shubi karaa ama la marin karaa ma jirto camuud ayay isku bedeleen ow bituuli mugthin ama nagaadi dheer bay isku bedeleenoo meeshii bay waxoogay ku jireenoo berkadii bay waxoogay ku jireenoo dabeetana way isbedeleen ama ustucmila fi nafli waxaynu nidhi waxaa loo isticmaalay markii hore dahaaraa loo isticmaalay farala baynu nidhi tii hore oo ustucmila fii fardi ahaarati alxadat baynu nidhi fii fardi ahaarat alxadad xadad dahaaradoo farala loo isticmaalay baynu nidhi iminka tahaaro farala looma isticmaaline mid sunno ah baa loo isticmaalay luqluqashadoo kale madabka shaafici waa sunne qof waysadii cusboonaysiisanaya qof maydhasho sunnaha maydhanaya ayaa loo isticmaalay amaa biyihii mustacmalkahabaa inta la kulmiya fabalaqa qulatayn laba jarxdood bay gaadheen boqol iyo sagaashan litir bay gaadheen jaazat iطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa way bannaan tahay buu leeyahy markaa waayo biyuhu hadday qadarkaa gaadhaan dee awood bay u leeyihiin markaas wixii ku yimaada inay markaa burburiyaan oy meesha ka saaraan waxyaalaha markuu yasiir yahayna macno ma leh markuu mujaawirkaa ku doorsoomayna waxaa la leeyahay un wax yacnii dheehay oo dhex galay maahee waa jaarnimadanun wuxuu ku sameeyey waxaa biyaha hadday camuudda ku doorsoomaanna waa kaadule iyo calowun baa la leeyahay waxaan kalena dee wax lagaba ilaalin karayo ma aha oo dadku awooday u leeyihiin inay ka ilaaliyaan halkaa inoogu joogo